anigu waxaan rabaa inaan shaqo aan abuuro oo dhallinyarada aan shaqo u abuuro hooyooyinka aan shaqo u abuuro gabdhaha aan shaqo u abuuro lacagaha hadda meeshan ku jiro bajetkeena oo nimankan ay- ay ay marin doonaan ay arki doonaan waxaa ka mid ah lacaga ilaa iyo saddex boqol milyan aan ugu talagalnay in hooyooyinka iyo yuudhka aan shaqo ugu bilowno waxaan leenahay ninkii dhallinyaro ahaa ninkii dhallinyaro ahaa oo do- oo shaqaysan kara hadalkan waan ku noqday ilaa khir waan sii waday ilaa aad fahantiin waxaan u sii wadaya maxaa waa la fahmi la'ay war ninkii dhallinyaro oo shaqaysan kara oo leeyahay aniga haddii aan helo lacag shan milyon afar milyon shaqaan bilaaban kara kaa lacag siya kaasaan dad ugu jecelahay ha ii imaado ninka aan rabo inaan soo koriyo kaas weeye hooyada aan rabo inaan soo koriyo taas weeyaan maxaa yeelay asaga markaan shaqo siiyey laba iyo saddex buu sii qortay bal inta aan fahanno shaqada anaad igu imaan laheedeen kaasaa ii qorayba asagana shaqa maarata becsharuu bilowday business buu galay dukaan buu furtay beer buu ka shaqaystay wax kaluu ka shaqaystay asagaa kolka labadii ama saddexdii aan ani- aan kuu qori lahaa ilaan meesha kuma hayiye asagaa asagaa asagaa ku qasbin inuu inuu kuu qoro meeshii aan wiil boqo konton wiil iyo konton hooya boqolkaa aan shaqaalaysiiyo intii shaqo county laga qoran lahaa waa waa iga baxay horta sidaa ogaada howlaha aan rabo inaan ka shaqeeyo oo nimankan ay igala shaqayn doonaan iyo gabdhahan horta taas weeyaan hawshaas garab nagu siiya aan isla qaadano aan isla fahanno laakiin haddii aan dhahno countigii un baan shaqo u soo aadaynaa culeyskaas dhib badan ayuu keenayaa ma rabno kolka sida maalin dhaweed nin baa ii imaaday nin walibana mutacalin buu ahaa war waxa wuxuu yihi shaqaan rabaa walaala waxaan dhahay shaqa countigii maanta way way buu wax dhaaftay way buu wax dhaaftay shaqa ma hayan ma hayno marka wuxuu yihi waxaan dhahay laakiin waxaan ku hayaa lacag shan milyan ah nin waxaa tahay mutacalim ah waan kuu joodaa bal kac proposal keenso oo aad ku shaqayn karto maxaad maxaad qabsan kartaa oo shaqo eh oo becsharo ama business aan ku bilaabi karaa aniga wuxuu yihi intan aan la ekahay mishaar maan kusoo dhamaystiyo ma yaqaana becsharo buu yidhi hadda intan haddaad la ekaato hadda maanta mishaar kusoo dhamayste bal maanta bal maanta wax kalaan ku bari rabaa bal iga yeel maya wiil, ma ma keli kari buu yidhi runtuu iska sheegay laakiin hadda ma- waa- waa- waa waa iska mutaxaan kale weeyaan waa laga bixi karin marka eh, waxaan rabnaa inaan hawsha aan ka gudubno waxaan inii sheegayaa eh, aniga eh, insha allahu tacaala arrintan oo shaqadan iyo mawduuceeda waa igu batay waa igu wareeray madaxa igu xanuunay dadkeenina meeshan waxa ninbaa wuxuu dhihi jiray waxaan maqli jiray yaan yuuray meesha waxaad ka urinaysa wuu ku jiraa laakiin muxuu dhahay nooma kala go'do yaan yuuray meeshan waxa aad ka urinaysa wuu ku jiraa laakiin nooma kala go'do hadda aniga meeshan dadkan meeshan waxa ay ka urinhayaan waa iska dareen laakiin meeshan waxa kuma jiro meeshan waxaa kuma jira markaa shaqo kale aan qabsano meeshan odayaal baa ii muuqdaa business community ah weliba odayaashta beecsharada aqaano xasan oo kale hadda wuu ii muuqdaa meeshan waxaan rabaa inaa wiilasha noo tababartiin wixii ninkii shaqo aqaano oo business community ah odayaal ah wiilasha tababara gabdhaha aan tababarano business aan bilowno